hal gabay oo anjiriyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii annagoo dad gaadha ah ilaa boqol iyo konton oo ka shaqeeya xisbigiiyo ururada bulshada ayaa waxaa nala geeyey qoryooley inaanu soo tirinno qaxootiga jooga soomaaliya abdo soomaali galbeed iyo n f d dhowr iyo labaatan guddaana loo qaybshay maqribkii oo qoraxdu sii liiqayso guddiga iyagii waxaan arkay iyadoo shaqada badankeediiba ay noo dhammaatay gabadh aan isiri waa ilaa sideed iyo toban jir sagaal iyo toban jir toddoba iyo toban jir inta udhaxaysa markeedii qurux u dhalatay laakiin markaa basaasaysan oo arad ka muuqdo oo waktigaa maqribka ah lagu soo wado guddiga oo qolyo gulwado ah dhabarka ka soo riixayaan iyaduna ay agajiid tahay waxaan is idhi waxay ka gabangaabsanaysaa kaalay risaaqadaadaa la qorayee hala tiriyee markii habeenkii lasoo gureynaya xamar lagu soo socday oo basaska la fuushanaa yaa la yidhi axmedow gabay markaa ilaa galabtii baan xoogaa isku duway waxaan idhi waxaan la hadlayaa gabadhaa aan galabta arkay anigu markaa gabadha magaceeda ma aqoone qaali baan isaga baxshay waxaan markaa gabadhii anoo la hadlaya mar un baad qaxootiga ka bixi qaaliyay beriye mar un baad qaxootiga ka bixi qaaliyay beriye qiso iyo mar un buu ahaan qiil ku soo maraya mar un baad dhulkaad qaayibto qowl la tegaysaaye qabri dahare mar un baad xarabo qoorta luulaysaaye dhagax buur qabkaagiyo mar baad gumul hagoognaanee qardadii shilaabood mar baad qurux la laafiyoone mar baad qooro doogliya marmari qadowgii dooloode qabyo kebada iyo raar mar baad maydhaxda u qoyne qarariyo mar baad diiraysaa qulac mulaaxdiise qawdheere baarliyo mar baad cawsqansa xagoyne qolqoliyo mar baad dhigi qalwiyo waxara qoolkoode qoton qolqol iyo mar baad dhigi qalwiyo waxara qoolkoode qarog iyo mar baad culanaysaa qabayo caanoode qoton iyo karuur iyo mar baad qabow shugaysaaye qabir iyo mar baad rariga dhacay qoofar suraysaaye qalabdhabad marbay kugu agmari awra qooqaniye mar baad qaalimiyo soo celcelin qaankay dibiyeene qanuunyada mar baad daynaysaa qontay dibintiiyo qalbiga iyo dhoolaha mar baad ka qosli doontaaye qeeliyo marbay farax ilmadu kaaga soo qubane quwadahaad herdamaysaan mar baad dani qasbaysaaye qaran culus mar buu noqon tulkaa qoraya taariikhii qownkii ku iibshiyo mar buu qaban dilaaline qorshaan lagu magaalayn dhaqsaba hawd qorfe ahaaye qarri jiqo tareen qalalaxro qiiqayaa mariye qallaafo iyo iimay warshadoyaa ka qawdhamiye qarash culus ayaa laamiyada loo qarirayaaye qandaraasyo waaweyn ayay qaadan gaaladu ee buuraha qandooday ku jirin qac iyo baaruude qawyada mashiin cuna ayaa lagu qodayaaye qodbal doosar leexshay iyo jirda quulsanaan meele quustay libaaxyadu u didi qaraarka soodaane baabuur ayaa noqon qulquli qaarbacan yahaye jad qaraaxad iyo boogin baa qadhaadhaclayn faafe qun yar bay kusoo degi banaana uga qaybnaaye qarqarrada bulaalay ka bixi qariya liimoone waxaa qamandi laga deerayaa jeexa qulunquure qaarada fog baa lagaga gadi qiimo saayidahe qarbi iyo baraa soo shixnadi qalabkay saanteene qadar iyo kuwayd waxaa ka iman duul qamiisyadahe waxa weriye qalaslaynayaad yaab la quduroonne adoo qooxan oo sabar yar oo waxaan la quurayna qiyaasoco tallaabada adoo qabac ka siinaya qalqaalada iyo hawlaha dhismaha yaad ka qaybgeliya dowlado qalaad baad afqaran waadna qala goyne adigoo dalxiis u qastayaad qaahira u kiciye quraacbaad ka cunaysaa baraag qadana baariise qumanay qulumaha ku dumay qaanta kaa maqane qubuuraha waxa u galay dartaa qooman fara weyne rag baa kuu qisaasanayaree qulubka laabtaada rag baa kuu qisaasa